cabdixaafid waxaan anagu qabanaa waxaan ka shaqaynaa akriska iyo qoraalka dhidibadaan ku taaganahay hadda waxaa kamid ah inaanu anagu dardar gelino wixii akris iyo qoraal ku saabsan inaanu bulshada barno qof qoraaya oo qof qoraaya oo doonaya inu wax qorada anagu soo tabantaadina marka buuggiisa soo dhamaystiraan weliba la taageerno ayaanu bulshada keena usoo bandhignaa laba qof sugaaniyahana inaanu dadka barno oo qof abwaana ama wax tirin kara ama maansanyahana ama hal abuura baan anagu soo taxaynaa bandhig baan u qabanaa dadkaanu barnaa sida u dhiiradaa dad meelo kale usii higsadaa dadka hibooyinka gaarka ah leh ee hibooyinkoodu ay fara badan yihiin carabta iyo kuwaas ay ugu badan yihiinna waanu soo taxaynaa bandhigyaan u qabanaa iyana dadkaanu barnaa si ay iyaguna halkaasi uga si dhaqaaqaan inahaasoo waxyaalahaanu qabanno higsiyo badan baanu leenahay oo kow ka tahay in bulshada soomaaliyeed ee degmaalka u badane ay noqoto dad wax akriya oo wax qora marka anagu kaydkaan hadda hayno waxa ka oo halkanaan aan ku kaydsan tahay halkan rugta kutubta ee burco saddex kun oo buug wax ku dhowbaa yaalla inaanu kayd reebno oo ummadda soomaaliyeed aanu kayd kayd u reebno meel kastoo ay joogto qofkii wax qoray aanu kayd ka reebno waa hagaag cabasho ayaad iyadana aad ii sheegtay waxyaabaha aad ka cabanaysaan maxaa kamid ah cabdixaafid mar kale aan ku celiyay waxaan ku cabanayna ko waxaa kamid ah rugteeda ama meeshan dhismaha anagu aan ku jirno oo magaalada aada uga durugsan runtii anagoo dooda hoose oo noo hir jiray si aan ugu mahadnaqayno haddana waxaan jeclaan lahayn in dhismo kan ka weyn aan magaalada gudaheeda ka helno anagu dawladda waxaan ka codsana inay dhul u nasiiso anagaaba dhismaha raadsan doono cidna u dhistee lakin sakariye dee dhismihiinu iminka waxa uu ku yaalaa sheekh yuusuf kaynuun dugsigii la ohan jiray agtiisa halkaa magaaladu iminka waabay dhaaftay ma foga niman dhalinyarana waa tihiin cabdicaafi anagu waan gaari karnaa oo anagu xafiiskayga waan furi karnaa oo haddaba waan furnaa waan tagnaa maalino waan u tagnaa laakiin cudurdaasta waxa weeyaan markaanu able ableynayno ama dib u akrinayno liiska xaadiriska ee cidda maktabada soo booqata buug dhanbaan cidlo akriyin oo qof kasta wuxuu ku oranaya markaan anagu habeenkii aan xalfadaha ku qabsanayno ama bandhigyada ku qabsanayno magaalada dhexdeeda waxaan la weydiinaya niyow maad soo dhaweysaan xarunta oo meelahan kale aad soo dhaweysaan oo amaad undan kiraba gashaan baana la weydiiyaa oo berigaan anagu kirooyinka ku jirnaan magaalada dhexdeeda ku jirnay labadii kun iyo tobankii iyo saddex iyo tobankii iyo berigaa way ka akris badnaayeen akhristayaasha maktabada ku xidhnayd halka imika farakutiris yihiin berigaa lama aqoonin ba akhristayaasha maktabada ku taxan dhankan cabashooyinka anagu qabna waxa ugu xoogan baan nidhi dhismo oo magaalada ka durugsan waxyaabahan kale aanu ka cabanana waxaa kamid a dhaqaala iyo dhaqaala yari ama dhaqaalo la-aan baan odhan karno oo annaga inta badan maadaama anagu nahay urur ama naadi dhalinyaro oo gobol gobolka u diwaan gashan dhaqaale ma haysano oo inta ugu badan anagaas ka ururina cidna taageertana dowladda hoose oo weliba five percent wax ka yar nagu taageerta ayaanu haynaa waxyaala kale aanu ka caban cabdixaafid waxaa kamid a aanu hadda doonayno inaanu dee ciddii wax nala qaban karta ama dowlaha noqoto ama ganacsata ha noqotay aanu ka doonayno waxa weeyaan inay iyagu nala hirgeliyaan oo bulshadan bulshadiiba hadda dhib badan naga haystaa inay bulshada nala gaarsiiyaan akriska iyo qoraalka oo markaanu buug soo bandhigayno cidba waxay la kuweydiinayaan maxay buug laga soo bandhigaya ama muxuu oo wacyigelina ay noola qayb qaataan baan hadda aan doonaya inay bulshada naga gaarsiiyaan iyaguna dowladda hoose oo kale iyo iyo tan dhexa labaduba